dhowaan gobolada dalka soomaaliya waxaa la filayaa inuu ka curto roobka guga iyadoo haatan ay muuqanayaan in beeraleyda magaalada jowhar ay sameynayaan diyaargarow ku aadan tacabka xili roobaadka guga oo si ballaaran looga faa-iideysto sanad walba khubarada beeraha daraaseeya ayaa ku talinaya in si wanaagsan looga faa-iideysto tacabka wakhtiga guga lana beero dalagyada ay ku habboon tahay xilligaasi cumar saalax cabdi oo ah aqoon-yahan wakhti badan kasoo shaqeeya arrimaha beeraha islamarkaana ah bara jaamacadeed ayaa sheegay in xilli roobaadka guga la beero dalagyada sida galeyda iyo digirta dalagyada ugu haboon hadda ee guga la beeran karaa waxaa ugu fiican marka la fiiriyo waa dhulka jiinka ah oo lagu dhigta galeyda iyo diirta iyo looska dhulka mataqaanaa oo xareeda lagu tacbado oo webiga ka fogne waxaa ugu wanaagsan in lagu dhigta asagana masagada iyo diirta kuwaasi waxa waaye inay dhulka sii nadiifsadaan sii kawaaweystaan sii abuurtaan u diyaargaroobaan dhibicda koowaad markii ay ku da-do inay horega da-do ee hore uga soo dhashaan waxawaay lun walba waxaa beeraaleyda waa inay ku xisaabtantaa lunwan lun walba lunka uu ka horeeyo inuu ka caafimaad qabo ka waxdhal badan yahay ka fursad badan yahay cayayaanka ka cayayaan yar yahay in lagu xisaabtamo waa lagama maarmaan dadka webiga jiinkiisa mataqaanaa oo beeraha ka tacbadane way ka duwayiin dadka xareeda ku tacbada waayo dadka mataqaanaa webiga jiinkiisa ka tacbado waxay waxawaaye nafti inay mataqaanaa dhulkaan inta badan biyo badan oo hore u galay ayuu qaba roobab waaweyn uu adkeysan karo inay ku xisaabtamaan dalagyada qaarkood ee yaanyada markay dhiganayaan iyo dalagyada mataqaanaa oo kudaarta ah inay meelaha doonka ay ku dhigtaan dhinaca kale aqoon-yahan cumar ayaa beeraleyda ugu baaqay in la muujiyo feejignaan ku aadan isbedelada cimilada iyo in la kordhiyo wax soo saarka dalagyada beeraleyda waxay uga faa-iideysan karaa ayagoo u diyaar garoobo inay mataqaanaa dhulka wax kasoo saartaan oo ay tacbadaan waxawaaye shacabkan wuxuu u baahan yahay in loo diyaar garoobo marka u horeysa in dhulka si sacan loo diyaar gareeyo laga fikiro dalaga la dhigaayo ee ku haboon guga ku haboon in mataqaanaa xisaabtanna bala la yimaado iyadoo la tixraacay waayihii mataqaanaa lasoo maray ee qofka beeraaliga uu soo maray ayada oo waayahan dambe cimilada inuu ku xisaabtamo ninka beeraaliga ayada waayahan dambe cimilada sidai ay ahaa jirta aysan ahayn oo roobab mataqaanaa mihiigaan ee marmarka qaarkood iska imaan karaan markaa laba noocaan u kala saari karnaa waxawaa inta badan roobabka hadday farabataan dhibaato inta badan ma gaarsiiyaan beeraha xareeda lagu tacbo curashada xilli roobaadka guga ayaa goobo badan oo soomaaliya ka mid ah laga sugayaa taas oo ka dhigan inay sii korortay xaaladaha abaaraha ee gobolada qaar waxaana xusid mudan in labadii maalin ee ugu dambeeyey roobab lagu diirsada ay ka da-een qeybo ka mid ah waddanka sida degmooyinka jallaqsi mahadaay iyo deegaano hoos taga gobolka gado